mar kale ayaan galab axada wanaagsan hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan iyadoo tobannaan kun oo qof ay barakiciyeen daadadka bartamaha soomaaliya gaar ahaan beledweyne ayaa dhinaca koofureed ee dalkana waxaa laga soo sheegayaa in ay daadadkaasi ku dhufteen dhulbeereedyo ku yaala maamul goboleedka jubbaland sida degmada baardheere beeraleyda degmadaasi ayaa sheegay daadadku in ay baabi'iyeen dalagyadii wariyaha v o e da aadan maxamed salaad ayaa dhibaatada soo food saartay beeraleyda waxa uu ka waraystay maxamed cabdiraxiin maxamed oo ah ku-xigeenka isku duwaha wasaaradda beeraha jubbaland ee degmada baardheere ee gobolka gedo
aadanow waxaan kuu sheegayaa baardheere waa beero aad u fara badan waa beero aad u baahda weyn waxaa ku dhahay dhibaato aad u fara badan dhimisho iyo iyo dhibba ah yaa beeraha yaa la soo diristay beerihii fatahaado yaa ku dhacday booskii waa dhumay waxaa kao dhumay qudaartii yaanyadii boorkii kasiitowgii galeydii sisilkii wixii beeraha ku yaalay saddex goor bay biyo iskugu daba noqdeen beerihii beerihii waa dhumeen waa tahay beere intee la eg ayuu webiga ku fatahay beeraha webigu ku fatahay hadda oo beeraha oo rajada aan dhaheen waa sideed boqol oo beerood waayo beeraha rajada aan dhaheen oo webiga gooyin waa sideed boqol garta inkastoo dee dhibaato intaa la eg ee ka dhacday degmada baardheere oo beeruhu ay webiga uu ku fatahay hadda maxaa idiin qorshaysan biyihii ma ka laabteen beeraha mise weli way dhex agagaan webiga waa celiyey webigu hoosuu biliyey laakiin beerihii waa fadhiyaan meel alaha binaan meel hadda oo oo iyadan wax laga qabanaayo ma jirto beero kor kor oo tubul loo xiriiriyey oo duur beer kor iyo dadkii iyo hadda wax raje raje ay ka raraacayeen webi beeraha baadheer hadda boor ma leh sal ma leh wax le maanta baadheer lama arkaa habada boorka ah
suuqyada khudaarta ee baardheere ama gobolka gado sidee u saamaysay fatahaadaasi iyo beerihii oo webigu uu ku fatahay sidee suuqyada u saamaysay khudaarta
aad bay u saamaysay aad iyo aad waa wax bii laga soo bixi moodii wixii gobolada sii go-in jireen waa yar yihiin xoogaa yar biryahan wax biya laga soo bixiyey moose iyo baydhoo xaggeeda aad aada wixii kale yaanyadii male bocorkii male katiitowgii male wixii manaafacatii dadkii magaalada labana jiray kullii malaha waaway beeraha biyaha ku jira maxamed cabdiraxiin maxamed oo ah ku-xigeenka isku duwaha wasaaradda beeraha ee jubbaland ee degmada baardheere ee gobolka gada waxa uu warramayay wariyaha v o e da aadan maxamed salaad